الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين waxaanu shirka iyagan kaga hadlaynaa aada fadhidaan aada aragtaan ay fadhiyaan isimadii odayaashii cuqaashii ningarboodkii waxgaradkii dhammaan caqligii buuhoodle iyo waxgaradkii ay fadhiyaan waxaanu kaga hadlaynaa qodobo saddex ah ko qodobka koobaad hadalkii ka dhacay maygaagle muu ahayn mid sharci ah ee ay jeediyeen nimankii isimada ahaa ee ka yimid burco muu ahayn mid sharci iyo diinta islaamka waafaqsan wuxuu ahaa mid iyagu caqligooda ay ku garteen oo ku keeneen buu ahaa waxaanu halkan ka caddaynaynaa ceelka la yidhaahda kalshaale in aanu leenahay annagu hore ulahayn kana caddaynay madashii maygaagle inaanu leenahay kuna caddaysanay markhaatiyaal iyo dhaar qodobka ay yidhaahdeen odayaashu dheriga burco waxaanu leenahay ee ay ka yidhaahdeen ka hadli mayno ilaa loo hoggaansamo waxaanu leenahay qodobka kalshaale sidii aanu ambiilka uga qaadanay baanu ambiil uga leenahay shareecada islaamkana noo ogol waxaanu leenahay walaalahayo ugu baaqaynaa nabadgelyo waxaanu leenahay wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay iyo wixii furahaa sidii aanu madashi uga ogolaanay baanu diyaar uga nahay waxaanu leenahay ma dhacayso inaanu ogolaano in kalshaale oo ah degaan uu iska leeyahay dhulbahante la qaybiyo ma ogolaanayno mana ogolaan doono baanu leenahay halkan ka leenahay madashan waxaanu kaloo halkan ka caddaynaynaa warar been iyo brobaganda ah oo laga wado hargeysa iyo meelo kamid ah oo laleeyahay buuhoodle waxaa jooga ururo nabaddiida waxaanu halkan ka caddaynaynaa inayna joogin ururo nabaddiid ah iyo cid waxqarxisa iyo cid cid kale cadow ah inayna joogin ee dadkii u dhashay ee ku noolaa ee ilaahay ku beeray ay joogaan baanu caddaynaynaa waxaanu leenahay dadka sheega wararka ah iyaga ayaa ah iyaga ayay la joogaan iyaga ayaa qaraxyo ka dhacaan meelaha ay joogaan annagu qaraxa ma naqaan waxa ay lagu hayo meelahaana kama jiraan madasha iyada iyo degaanka iyaga waxaanu leenahay warkaasi waa been iyo brobagando wararkaas oo ay in badan fidiyeen buurmadow iyo faysal cali waraabe waxaanu leenahay been iyo brobagando weeye ay ku abuurtaan degaanka buuhoodle buuhoodlena waxba kama yaqaana waxaanu leenahay hala joojiyo beenta iyo brobagandada laga wado buuhoodle cadowgaa jooga ururo nabadiida baa jooga waa been abuur ma joogaan baanu leenahay waxaanu leenahay walaalaha iyaga bariga burco waxaanu diyaar idinla nahay nabad waxaanu diyaar idinla nahay wixii dhacay oo aynu ka wada hadalno iyadoon cidina inoo dhexaynin baanu diyaar u nahay waxaanu leenahay maamulka somaliland wixii ku beernaa waxaanu qabnaa inayna qaban oo way arkaan cidda gardaran ee dhulboobka ah waxaanuna aaminsan nahay in iyagoa lagu ridayo hawsha dad kamid a xukuumadda hadeer ku jira oo doonaya inay burburiyaanna inay hawshaa wadaan inji-ona ay ku bixiyeen ee beesha lagu khalday laguna marin habaabiyey baanu aaminsannahay waxaa kamid a dadka ah guddoomiyaha guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan gaal baa kow ka ah cidda hawshaa wada waxaanu leenahay waa in wax laga qabtaa si cad wax looga qabtaa baanu leenahay oo soo jeedinayna haddaan wax laga qaban arrintaas oo maamulku uusan waxba ka qaban waxaanu leenahay dee xaajadu waxay gaari doontaa meel aan waxba laga soo celin karin bay gaari doontaa waxaanu leenahay oo hadalka aan hadalka aan kaga baxaya annagu waxaanu diyaar una cid ku duuli mayno nabadgelyo darro ma wadno kama jirto degaanka iyaga dadka dhulboobka ah ee la marin habaabiyey ee la khalday in wax loo sheego dadka waxgaradka ah ee isimada leh ee fadhiyey noloshii shalay noo muuqanaysay waxaanu leenahay hadiidina wada hadalka iyo nabadda wixii lagu helaye kusoo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu